weerarkan al-shabaab ay ku qaadeen fariisiin ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka ceelhareere ee bariga gobolka galgaduud ayaa inta la og yahay waxaa ku dhintay afar iyo labaatan qof oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen taliyaha ciidanka dowladda dhinaca bari ee gobolka galgaduud axmed maxamed treedsha ayaa v o e da u sheegay in ciidamada dowladda iyo dad shacaba oo ku sugnaa deegaanka ceelhareere ay weerareen al-shabaab khasaare nafeed iyo mid hantiyadeedna uu ka dhashay dagaalkii labada dhinac dhex maray waxa weeyaan shalay abaarihii koobkii tobankii oo labaatan dhiman oo galabnimo ay maxaan ku yidhahda kusoo duureen ciidan nadin iyo hooyar oo meel degan oo ilaashada xoolahooda iyo koox yar oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ka ka tirsan oo halkaas maxaan ku yidhahda ilaal ahaan u joogtay khasaaraha gaaray nimankaasi waxay ahaayeen hal baabuur waa laga gubay maxaan ku yidhahdaa sidoo kalena sideed iyo toban ayaa halkaas looga dilay dhowr dhaawacana way qaateen alxamdulilah annaga ciidamada dawladda waxaa soo gaaray baabuur ciidanka xoogga dalka leeyahay waa lagu gubay meeshaas sidoo kale waxaa ku dhintay lix oo afar shan askari iyo hal qof oo shacab ah oo ay meel intay meelaha hore markay sii cararaayen ay kasii marteen ay ku jireen dhinaca bari ee gobolka galgaduud oo lagu tiriyo deegaanada gobolka ay kaga harsan yihiin al-shabaab ayaa dhowr jeer waxaa ku dagaalamay ciidamada dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab ha yeeshee taliyaha ciidanka dowladda axmed treedishe ayaa rumaysan in weerarkan ugu dambeeyey uu yahay mid si weyn al-shabaab ay usoo qorsheeyeen ayna doonayeen in ciidamada dowladda ay ku dhibaateeyaan wallaahi waa niman isu soo araaruursaday oo isaga yimiday ilaa xaredheere ilaa iyo maxaan ku yidhahdaa shabeellada hoose ilaa shabeellada dhexe ilaa hiiraanay isaga yimaadeen ilaa maxaan ku yidhahdaa meelahan sisake ay joogaan sida ceelhareeri iyo gargaan oo kale adiga tiradooda markaan fiirinay baaxadda dagaalkooda wuxuu ahaa ilaa iyo toddoba boqol oo nin ayay ka yimaadeen meeshaas maxaan ku yidhahdaa oo maxaan ku yidhahdaa ugu talagalay meel walbana ay ka keeneen oo maxaan ku yidhahdaa oo ilaa gede ay kasoo aruuriyeen oo halkaas ugu keeneen maaha awood ay halkan ku leeyihiin ma jirto meelahaas kale ayay dadka kasoo aruursadaan ay ciyaalka yararkaa kasoo dhibaan oo ay kasoo xadaan maxaan ku yidhahdaa xaafadahooda maxaan ku yidhahdaa ilaa adiga toban baabuur oo yar yar ay halkaas kusoo galeen laa hal baabuur waa laga gubay midna isagoo dhaawaca ayay maxaan ku yidhahdaa jiiteen oo la carareen marka alxamdulilahi wax dhib oo kale ma jiraan laakiin waxaan idiin sheegayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay gacmaha isqabsada nimankan ha laga saaro dalka iyo dadka alada maxaan ku yidhahdaa dhibaatada ay ku hayaan waxaan leeyahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo qaarkood aan ognahay inay meelaha iska fafadhiyaan waxaan leenahay inaad kufadhiga ka kacdaan shacabka soomaaliyed u shaqaysaan ama aad ka leexataan oo maxaan ku yidhahdaa aada iska dhigtaan jireedkaaba wataan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybta joogta galguduud bari waxaan idiin sheegayaa shaqo badan ayay qabatay laakiin wax badan oo waxaa jira taliska xoogga ay dhibaato ku wadantay ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed axmed treedishe ayaa sheegaya in dhowaanahan ciidamada dowladda ee ku sugan deegaanadaasi aysan wax howlgala samaynin iyaga oo ka fogaanaya dhiig daata inta lagu guda jiro bisha barakaysan ha yeeshee haatan ay bilaabi doonaan howlgallo lagula dagaalamayo al-shabaabka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qeybtiisa joogto maxaan ku yidhahdaa galgaduud bari iyadaa socon jirtay cadowgana beeskan jirtay raadsan jirtayna waxaa dhibaatadan keenayna wax kale maahane maxaan ku yidhahdaa waa iyadoo labadan maalmood ay ciidamadu ay xoogaa maxaan ku yidhahdaa ay ka hakadeen ramadaanka awgiis oo ay diidanaayeen inay dhiig daadiyaan bisha ramadaan taas ayaa keentay inay maxaan ku yidhahdaa nimankan aan waxba u kala aaba yeelin oo bisha ixtiraamka iyo sharafta mudan xataa aan ixtiraamayn ay maxaan ku yidhahda shacabka soomaaliya dhacaan waxaan leeyahay ciidanka xogga dalka soomaaliyeed laftigiisa waa inuu shaqeeyaa oo maxaan ku yidhahda inta lasoo agmaro ciidan kale oo asaga kasii shisheeye la weeraro isagoo meeshaas degan waa ayaan darro ciidan xoogga dalka soomaaliyeed waxaan leeyahay dowladda federaalka xagarta ka dhaafa shakhsiyaadka ciidamada xoogga dalka soomaaliya qaarkood madaxda ka ahna waxaan leeyahay dalka iyo dadka si fiican ugu shaqeeya ama nin iskaga dhex baxa ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo shacabka soomaaliya iska dhex baxa inkastoo dagaalka uu ka dhacay deegaanka ceelhareere islamarkaana saraakiisha dowladda ay sheegayaan in khasaare xoogan ay u geysteen maleeshiyadii al-shabaabka ee weerarka ku soo qaaday haddana ma jiraan ilo madax bannaan oo sheegi kara khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay ha yeeshee afayeen u hadlay al-shabaabka ayaa dhankooda tilmaamaya in dagaalkii ceelhareeri ay khasaare gaarsiiyeen ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugnaa halkaasi cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo